لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo dhex jiray kitaabkii caqiidatu raasiyeyn waxaynu joognay waman shaka fii kufrihi miman yafhamu walaa yajhalu fahuwa kaafir markaa nuskhadaha qaar miman yafhamu fahuwa kaafir baa ku taalla nuskhadaha qaarna waxay siyaadinayaan walaa yajhalu ka wax fahmaayo oo walaa yajhalu isagoo kale aanu jaahil ka noqon karini fahuwa kaafir waxay yidhaahdeen labada sheekh waman shaka qofka ka shakiya fii kalaami illaahi caza wajal ilaahay hadalkiisa oo fa waqafa istaaga fiihi kalaamka ilaahay dhexdiisa shaakan xaaluu ka shakisan yahay yaquulu xaaluu odhanaayo laa adri garan maayo makhluuqun ay am makhluuqun ma makhluuq baa kalaamka ilaahay aw gayru makhluuqin mise makhluuq ma aha fahuwa kaasi jahmiyun jahmi weeye waa mid loo nisbeeyey ninka la ydhaha jahmi waman waqafa qofka istaaga fi lqur'aani qur-aanka iska taaga jaahilan xaaluu yahay mid jaahil ah cullima waa la barayaa wabudica waa la tabdiicinayaa walam yukafar la gaalaysiin maayo waman qaala axadka yidhaahda lafdii dhawaaqayga bilqur'aani qur'aankaan ku dhawaaqayaa makhluuqun waa makhluuq fa huwa isagu jahmiyun weeye aw qaala ama yidhaahda alqur'aanu qur'aanku bilafdii dhawaaqayga xaaluu ku dheehan yahay makhluuqun waa makhluuq fa huwa kaasi jahmiyun weeye masaladii qur-aanka la xidhiidhay ayay sii bayaaminayaan labada sheekh waagii hore nimanka la ydhaahdo jahmiyadu waxay ku tacalluqeen madaxdii bidcatu khalqi lqur'aan baanay dadka ku imtixaameen bar ku laayeen bar ku xidhxidheen madaxdiina ay luuqsiiyeen sidaynu hore usoo tilmaannay wakhtigii dambe ilaa ninba waa mare waxaa dhacday madaxdii inay waxa weeye sunnadii qaateen iyo caqiidadii saxiixa ahayd isla markaana ay soo dhoweeyeen ahlu sunnihii uu uga horeeyey imaamkii weynaa alimaamu axmed ibnu moxamed ibnu xambal imaamu ahli sunna dabadeetana jahmiyadii baa cagta hoosteedii la geliyey oo iyagii noqday kuwa waxa weeye liita oo aan waxba laga dhegaysanahayn oo waxa weeyaan markaa laga gacan sarreeyo intaa dabadeed baa waxay u qaybsameen jahmiyadu kuwa halkii hore sii taagan oo qur-aanku waa makhluuq markaa ku dheggan waxaa kaloo soo baxay laba qoloo kale oo qaar waxa weeye waxa la yidhaahdaa alwaaqifa oo waxay iska taageen inay yidhaahdaan qur-aanku waa hayru makhluuq oo waxay yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuqna odhan mayno waa hayru makhluuqna odhan mayno cidda waxa weeyaan markaa arrinkaasi ula timaadana ama dadkana waxay odhanayeen daliil miyaad ku haysaa caddaynaya oo qur'aaniya qur-aanku inaanu makhluuq ahayn maya xadiiska sugan miyaad ku haysaa qur-aanku hayru makhluuq lafdiga ah maya saxaabadii miyaad ka haysaa si cad maya dee haddaba iska daayo alqur-aanu kalaamullaahi bay nagu filan makhluuq iyo hayru makhluuq midnaba yaynaan odhanay waaqifa ayaa waxa weeye ay u yaqaaneen ahlulcilmigu ahlu sunnuhu waxayna yidhaahdeen iyagaa markaa ka shar badan kuwa kale xagga dagitaanka dadka iyo cawaamta iyo lumintooda waayo dad badan baa is odhanaya alleele kuwanaa malaa dhexdhexaad ahoo ee u khushuucaya madhabkooda oo iska qaadanaya shubhadoodaasina waa baatil weeye shubhada ay sidaa leeyihiin waa baatil a'immaduna way ka jawaabeen oo alimaamu axmed markii la weydiiyey wuxuu ku jawaabay hadal macnihiisu ahaa markii aan baatilka la dhex gelin baatilka ah qur-aanku waa makhluuq markii aan la dhex gelin dadku inay yidhaahdaan alqur-aanu kalaamullaahi way ku fillayd laakiin mar haddii baatilkii lagu hadlay oo dadka qaar ay baatilkii la yimaadeen oy ku hadleen oy qur-aanku makhluuq weeye yidhaahdeen in baatilkaa la radiyo oo xaqa la caddeeyo la yidhaha waa hayru makhluuq maxaa waxa weeye diidaya yacnii saxdu waa in la yidhaahdo maya makhluuq maahe waa hayru makhluuq oo sida nusuusta laga faa'iidaysanayo ee xaqa ah la sheego weeye ee markaa qaar waqfigaasi ayay waxa weeye bideen micin bideen qaxdaani nuuniyadiisa waa ka ku odhanaya waalwaqfu fi lqur'aani khubthun baatilun wakhidaacu kullu wakhidaacu kulli mudabdabin xayraani qul gayru makhluuqin kalaamu malikina wacjal walaa taku fi lijaabati waani wuxuu leeyahay la dhaqso waxaa tidhaa waa hayru makhluuq hadalka ilaahay subxana wa tacaala kalaamu ilaahina weeye mesha qul gayru makhluuqin kalaamu ilaahina wacjal walaa taku fi lijaabati waani weliba la dhaqsoo la deg deg hadalkaasoo jawaabta ha la habsaamine hore u dheh qur-aanku waxa weeye waa hayru makhluuq waayo qur-aanku inuu yahay hayru makhluuq kalaamkii ilaah hayru makhluuqi waa xaq laa shaka fi dalik sidaa awgeed baa waaqifadaa ahlulcilmigu ahlu sunna ahi waxay ku sifeeyeen inay yihiin jahmiyo oo jahmiyadii unbaa markii awooddoodii iyo shawkadoodii ay hoos u dhacday qaarkood ay miciin bideen inay waxa weeye madhabkan waqfiga ah ay waxa weeyaan markaa la yimaadaan waayahay qolada kale waxaa la yidhaahdaa lafdiya oo iyagu waxay yidhaahdeen waxaanu odhanaynaa lafdii bilqur'aani makhluuq sidaasaanu odhanaynaa ama alqur'aanu bilafdi makhluuq cibaarada dambe lafdii dhawaaqayga bilqur'aani aan ku dhawaaqayaa makhluuq weeye kuwanna lafdiya la yidhaahdaa salafkiiyo a'immadu way diideen lafdigan in la isticmaalona way diideen waayo lafdigu marka la leeyahay lafdi bilqur'aani makhluuq wuxuu u macnaysmi karaa dhawaaqayga anigu aan qur-aanka ku dhawaaqayaa makhluuqa oo looga jeeda addoonka ficilkiisa sidaa sax buu ku noqonaya lafdi ilan lafdun waa masdero waa faclun bimacnaa mafcuulla wuu u macnaysmi karaayo lafdii ay malfuudii bilqur'aani makhluuq kan aan ku dhawaaqayaa waa makhluuq ayaa ka soo baxaysa markaa qur-aankiibaa makhluuqa ayay noqonaysa sidaa awgeed cibaaradu waxa weeyaan waxay ixtimaali kartaa xaq iyo baatil bay labadaba ixtimaali kartaa sidaa awgeed in la yskaba daayo isticmaalkeeda oo faraha laga qaado ayaa aimatu sunna waxa weeyaan markaa ay mareen waayahay ee marka qur-aanka la akhriyay innaga sawdkeenna iyo haddii laba kuu roon yahay dhaqdhaqaaqa aynu samaynayna iyo xarakaadkeenna iyo looxaynu ku qorayn iyo xaashida iyo khadka iyo waxyaabahani waa makhluuq weyn laakiin ka la akhriyayo ka la qoraayo ka la xifdisan yahay ka la dhegaysanayo ka la eegaayo waa hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka kuwaasina waa lafdiya weeye oo qofka yidhaahda lafdii bilqur'aani makhluuq isagoo lafdigaa uga jeeda malfuudi kanaan ku dhawaaqayo qur-aanka ahi waa makhluuq dee waa jahmi waayo jahmiyadii qur-aanku waa makhluuq lahayd buu waafaqsan yahay labada imaam waxay halkaa yidhaahdeen qofka kaa kufrigiisa ka shaki ah isagoo wax fahmaayo oo aan jahli loogu cudur ahayn isaguna waxa weeye gaal buu noqonaya laakiin ka waqfiga sameeya ee jaahilan isagoo jaahila oo waxa weeyaan markaa wixii aan aqoon u lahayn kaa cullimo waa la barayaa sidaa saxdaa baa loo sheegay wabudica waana la tabdiicinaya walam yukafar la gaalaysiin maayo marka alcuduru ayaa tajazu-aya oo takfiirkii waa laga baajiyey mar hadduu jaahil yahay laakiin tabdiicii kamuu baaqan waxaa suuragala mararka qaar qofku kufri inuu ku dhaco ama uu ku hadlo takfiirkii iyo gaalaysiintii uu ka baaqdo laakiin tabdiic aanu ka baaqan ayaa waxa weeye dhacda waaya waxyaabaha lagu gaaloobaana cinda ahli sunna waxa ay noqdaan bilqowl waa lagu gaaloobay hadal keliya oo qofkuu yidhi oon ictiqaadba la socon buu qofku ku gaaloobi karaa cinda ahli sunna wuxuu ku gaaloobi karaa bilficli ficil keliya oon ictiqaadba la socon buu ku gaaloobi karaa wuxuu ku gaaloobi karaa bilictiqaad ictiqaad keliya ayuu ku gaaloobi karaa wuxuu ku gaaloobi karaa qofku bishak shaki buu ku gaaloobi karaa qiyaamihiibuu inuu xaqiyo in kale ka shakiye wamaa dunu saacata qaa'ima walain rudidtu ilaa rabbii laajidana khayra minha munqalaba waxa weeye waa kufri wuxuu ku gaaloobi karaa tarki sida tarku shahaadatayn oo kale ahlu sunnu way isku waafaqsan yihin qofku hadduu shahaadataynka ka tago uu ku dhawaaqi waayo isagoo awoodaya walow waxay sheegayaan qalbiga ha ka aaminsanaadee inuu gaal yahay ahlusunnati waljamaca way isku waafaqsan yihin oo wax khilaafi dhexdooda kama jiro laakiin arkaanta kale ee islaamka ee afarta ah almabaani alarbac ee ka soo hadhay shahaadataynka tarkigoodu ma kufri mukhrij min almillaba mise ma aha khilaaf baa ku jira bayna ahli sunna hadalka ku jiraana wuxuu ugu badan yahay salaada ayuu markaa ugu badan yahay waaya qaala abu muxamed abu muxamed wuxuu yidhi waxa weeye waa cabdiraxmaan waa sheekha aabbihii iyo abu zurco ka warinaya kitaabka wa samictu waxaan maqlay abi aabbahay baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay marka hadalkan intan inoo soo socotaa wuxuu ka maqlay markaa aabbihii iyo aabbihii abu zurca kama wada maqal wa samictu abii yaquul aabbihiina waa abu xaatim imaamkii weynaa la odhan jiray waxaan maqlay aabbahay yaquulu xaaluu leeyahay wa calaamatu ahlilbidaci calaamadda ahlulbidacu alwaqiicatu fii ahli lahar alwaqiicatu waa in lagu dhaco fii ahli lahar dadka ahlulaharka ah waa in waxa weeye lagu dhaco yani waa in la duro oo wax laga sheego weeye marka arrintani waa arrin aada iyo aada u muhiima ahlubidaca waxaa lagu yaqaanay qadiiman wa xadiian in la duro ahlulahar yani dadka xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam deliishanaya ee qabsanaya iyo aahaartii saxaabada rasuulka ridwaan اllahi calayhim waxaynu garanaynaa ahlulbidacii soo baxay waqtigii saxaabadu inay saxaabada durayeen baynu garanaynaa kaalkhawaariji washiicati wa naxwihim saxaabada rasuulka way durayeen bal way gaalaysiinayeen qaarkood waxa weeyaan markaa way durayeen oo way ka hadlayeen ahlulbidacii ka dambeeyeyna weligoodba ahlu sunnaha ilaa yowmi nnaasi haada waxa weeye way duraan oo way ka hadlaan markaa cidda ahlulaharka ah ahlu sunnaha ahlulxadiidka ah cid duraysa haddaad aragto oo had iyo jeer dacaayadaynayso aflagaadaynaysa oo naanaysa xunxun u bixinayso oo ugu yeedhaysa iskaga dura weeye calaamaadka ahlulbidac ay ka mid tahay wa calaamatu azanaadiqati calaamadda zanaadiqadu tasmiyatuhum ahla sunnati xashawiya zanaadiqada nimanka la yidhaahdo calaamadoodu waxa weeye tasmiyatuhum magacowga ay ku magacaabayaan ahla sunnati ahlu sunnaha xashawiya ay ku magacaabayaan xashwi kuwa loo nisbeeyey oo aan waxa weeye miisaaniyo macno midna lahayn yuriiduuna waxa ay doonayaan ibtaala alaathaari aathaarta inay buriyaan bay doonayaan marka azanaadiqa waa jamcu sindiiq sindiiqana sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu meelaha qaar ku tilmaamay fuqahadu markay ka hadlayaan inay uga jeedaan bimacna almunaafiq munaafiqii wakhtigii rasuulka joogay calayhi asalaatu wasalaam oo ahaa kuwii islaamnimadana muujiilsanayay gaalnimadana qarsanayay inay fuqahadu markay sindiiqa ka hadlayaan wakhtiyadan dambe uga jeedaan waxaa kaluu tilmaamayaa dadka qaar inay uga jeedaan sindiiqu inuu yahay ka waxa weeye ilxaadka iyo tactiilka qarsanaya ayuu waxa weeyaan markaa tilmaamaya waaya kuwaasi ahlu sunnaha waxay ku magacaabayaan xashawiya yacni waa nisba ila alxashw xashwiguna waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa waxa aan markaa macnaha lahayn iyo miisaanka iyo qadarka midnaba waa waxa aan lahayn marka waayahay waa waxa aan macnaha iyo miisaanka iyo qadarka midnaba aan lahayn oo ibnulqayim waa ka odhanaya nuuniyadiisa wa min alcajaa'ibi qowluhum liman iqtadaa bilwaxyi min aharin wa min qur'aani xashwiyatun yacnuuna xashwan fi lwujuudi wa fadlatan fi ummati linsaani yacni waa wax ummadda dhexdeeda dheeri ku ah oo aan macno lahayn oo aan waxa weeye waxba ku fadhiin sheekh islaam ibnu taymiyana wuxu uhi waama qowlu lqaa'ili xashwiyatun fahada lafdu laysa lahu musaman macruufun laa fi sharci walaa fi lugati walaa fi lcurfi alcaami sidaasi iyada ayuu markaa tilmaamay waayahay marka adigu calaa kulli xaal adiladan ay deliishadayaan ee ay cuskanayaan ahlu sunnuhu daraaddeed iyo xaqan ay ku dhegan yihiin daraaddeed iyo axaadiidtan ay warinayaan ee sifaadka ilaahay ku saabsan iyo qeybkiiyo umuurtaa darteed ayaa xashwiya ugu leeyihi oo waxay markaa ku durayaan axaadiid iyo aathaar aanay macnaheedaba fahamsanayn inay iska warinayaan uun oo ay iska odhanayaan waanu aaminsannahay ama waxa weeye waanu qabnaa iyo wixii la mida markaa caqli darra iyo waxa weeye fahan darra iyo waxyaabo noocaasa ayay markaa u nisbaynayaan taasina wayn waxay noqonaysaa markaa caynulbaatil ayay waxa weeye noqonaysaa wa calaamatu ljahmiyati jahmiyada calaamadoodu tasmiyatuhum magacawgooda weeye ahla sunnata ay ku magacaabayaan mushabbihatan mushabbiha ay ku noqo ku magacaabayaan yacni waa kuwo ilaahay ku shabbahaya makhluuqiisa ayay leeyihiin sababtuna waxay tahay sifaadka ilaahay in la sugo subxaanahu wa tacaala ayay u haystaan inuu tashbiih ka dhalanayo sidaa awgeed baa ciddii sifaadka ilaahay sugta waxay leeyihin waa mushabbiha weeye arrinkaasina waa baatil waayo dee arrintaasi tashbiih ma aha in la sugo sifaadka ilaahay tashbiih ma aha waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa isu sugay sifaadka in badan rasuulkiisaa u sugay calayhi asalaatu wassalaam a'immada sunnaduna waxay caddeeyeen tashbiihu inuu yahay in la yidhaahdo tusaale ahaan yadun ka yadi iyo samcun ka samci iyo wixii la mid ah in la yidhaahdo gacanta ilaahay kuwa taydanay la mid tahay ama gacmaha ilaahay kuwan makhluuqay la mid yihiin maqalkiisu kan makhluuquu la mid yahay wejigiisu kan makhluuquu la mid yahay sidaa in la yidhaahdaa tashbiih noqonaysa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala in loo sugo sifaad taliiqu bijalaalihi wa cadamatihi isaga weynidiisa iyo waxa weeye cadamadiisa u qalanta tashbiih noqon mayso ahlu sunnuhuna waxa weeye qolada jahmiyada ah ee mucatilada ah waxay markaa u arkaan inay cadanba caabudayaan waayo ilaahay subxaana wa tacaala markay sifaadkiisa u diidaan dhammaan dee waxa weeye ma jiray noqonaysaa qowlkoodu tactiil buu noqonaya soo ma aragta lasna nushabbihu wasfahu bisifaatina ina almushabbiha caabidu alawthaani kala walaa nukhlihi can awsaafihi ina almucatila caabidu lbuhtaani markuu ibnu cabdilbar ka warramaayo sifaadka ilaahay ee soo arooray in la sugayo iyo arrimahaasi hadalka macruufka ah uu sheego wuxuu odhanayaa qoladaa sifaadka ilaahay diidan cidda sugaysaa waxay u qabaan markaa mushabbiho whm cinda man ahbatahaa naafuuna lilmacbuud buu odhanaya wahum cinda man ahbatahaa naafuuna lilmacbuud macnii waxa weeyaan ahlu sunnaha sugaya sifaadka ilaahay kuwaa jahmiyada ah ee mucatilada ahi kuwa allihii macbuudka ahaaba diiday ayay waxa weeyaan markaa u arkaya waayo sifaadkiisii iyo wixii markaa lagu tilmaamayey lagu garanayey waa kuwan diidan ee ka soo horjeeda wa calaamatu lqadariyati qadariyada calaamadeeduna tasmiyatuhum magacowgooda weeye ahla sunnati ay ku magacaabayaan mujbiratan mujbiray ku magacaabayaan kuwa le addoomuhu way qasban yihiin waayahay waayo qadariyadu sidaynu soo sheegnay waa kuwa qadarka diidan markaa cidda qadarka sugaysa mujbiray iyagu u yaqaanaan weeye halka kuwaa la yidhaahdo jabariyaduna ay ahlu sunnaha ku tirinayaan qadariyada oo ahlu sunnaha qolaba waxa weeye kuwa ka soo horjeeday ku tiriyaan qolaba kuwa ka soo horjeeda ayay ku tiriyaan maala mushabihada kuwa la ydhaha baabka sifaatka marka la joogo ahlu sunnihii mucailay ku tirinayaan mucailaduna mushabihadii bay ku tirinayaan soo ma aragti baabka iimaanka iyo baablasmaa walaxkaam iyo marka la joogo murjiadii waxay ahlu sunnaha ku tirinayaan khawaarij khawaarijtina waxay ku tirinayaan markaa murjio soo ma aragti baabka qadarka marka la joogo qadariyadii waxay ku tirinayaan markaa jabariyada ama mujbira inay yihiin jabariyaduna waxay ku tirinayaan qadariye inay yihiin wuxuu uhi wacalaamatu lmurji'ati murji'ada calaamadooduna tasmiyatuhum magacawigooda weeye ahla sunnati ay ku magacaabayaan mukhaalifatan kuwa waxa weeyaan khilaafsan xaqi iyo wa nuqsaaniyatan kuwa waxa weeyaan markaa nuqsaaniye ah oo iimaanku inuu naaqiso markaa qaba oo labadan kolley waxa weeya magac may faafin dhulka oo dhan kumay faafin waxaa laga yaabaa meelihii labada sheekh ay joogeen iyo inay markaa caan ka ahaayeen mukhaalifa waxay ugu ugu magacaabayaan lianna sida iyagu xaqa u arkaan bay khilaafsan yihiin nuqsaaniyana waxay u leeyihiin lianna iimaanku inuu naaquso ayay waxa weeyaan markaa ahlu sunnuhu qabaan batana inuu iimaanku bato yaraadana murji'ana iimaanku inuu nuqsaamo iyo inuu bato midna ma qabaan waxaa kaloo ahlu sunnaha murji'adu ku magacaabaan shukaak kuwa shakisan taana waxay ugu magacaabayaan lianna baabka iimaanka ahlu sunnuhu waxay bannaynayaan qofku inuu idhaahdo ana mu'minun in shaa allah marka iimaankoodiiba way ka shakisan yihiin bay leeyihin sidaynu soo marrayna taasi ku kallifi mayso ahlu sunnaha ama ku xambaari mayso in iimaanka ka shakisan yihin ee waxaa ku xambaaraya ictibaaraad kala duwan oo ay ka mid tahay taskiyatu nafsi inay iska diidayaan wakadalika kamaalu liimaan inaanay sheeganahayn oo waxa weeyaan markaa istinaaga waxaanay gelinayaane mashiicada ilaahay ku xidhayaan uu yahay kamaaluliimaankii ahlu sunnaha qaar waxay yidhaahdeen markaa ictibaar kalaa jiro oo waxay mashiicadaasi lama istinaagu wuxuu u noqonayaa xagga qabuulka iyo aqbalista camalka mar haddaanu qofku ogeyn camalkiisi in laga aqbaliyo in kale ana mu'minun in sha allahu ictibaarkaa iyadoo la eegayo wuu odhan karaya laakiin inuu asalkii iimaankiisa ka shakisan yahay qofka ku kalifi mayso wa calaamatu raafidati raafidada calaamadoodu waxa weeye tasmiyatuhu waa magacawgooda ahla sunnati ay ku magacaabayaan naasiba naasiba ayay ku magacaabayaan raafidadu waa qoladii aynu soo marraye ahlu beytka weliba cid ka mid ah oo ah caliy bnu abi aalib iyo waxa weeyaan faatimo faatimo duriyaddeedii xasan iyo xuseen iyo wixii ka beermay waa kuwa odhanaya ciddaasaanu xidhiidhinaynaa annaga iyoanu jeclaanayna hulwigana markaa ku samaynayaynu hore usoo maray ee shalayba aynu ka hadlaynay waaya markaa ahlu sunnaha saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim dhammaantood wada jecel ee u wada ducaynaya saxaabadu ay ugu horeeyaan abubakar iyo cumar ee odhanaya abubakar baa ugu fadli badnaa saxaabada haddana cumar haddana cuhmaan haddana cali sidaas naasibay u yaqaanaan naasibo ayay u yaqaanaan naasibadu waa maxay waa kuwa u taagaya cadownimada waxa weeyaan aalu beytkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aalu beytkii rasuulka oo cali ugu horeeyo waa kuwa cadaawadda u qotominaya u dhisayo weeye ee colaadinaya markaa magaca annaasibana waxay ahlulcilmigu tilmaameen laba iطlaaq buu leeyihi marka la joogo ee kutubta ictiqaadka iyo ahlucilmigu ay ku sheegayaan mar waxaa loo isticmaalaa nimanka la idhaahdo khawaarijta waa loo isticmaalaa naasibo oo magacyadooda waxa weeyaan markaa waa lagu daraa naasibo waxaa kaloo loo isticmaalaa koox gaarahoo markii shiicadu ay soo baxday sheeganaya ahlu beytka inay u gargaarayaan oo garab joogsanayaan koox kaloo iyaduna isxilqaantay oo qoladaa ka hor jeeday oo bidcadii bidco ka horgeysay oo iyaguna yidhi kuwa la xidhiidhinaya ahlu beytka lagu sheegayaanu nacaynaa oonu aflagaadaynayna aynu markaa wax ka sheegaynaa caayaynaa kuwaana waxa weeyaan markaa waa la yidhaahdaa markaa calaa kulli xaal ahlu sunnuhu asxaabta rasuulka ridwaanullahi calayhim waa wada jecel yihin aalu beytkana xaqoodana way u ilaalinayaan kuna talax tegi maayaan waayahay amaa cinda raafida waxay markaa iyagu qabaan laa walaa'a ilaa bibaraa u fiirsoo cibaarada raafidaduna way isticmaashaa ahlu sunnuna way isticmaalaan laa walaa'a ilaa bibaraa ahlu sunnu maxay u isticmaalaan laa walaa'a ilaa bibaraa xidhiidhin la xidhiidhinayo dadka mu'miniinta ahi ma jirto ee ilaa in laga beri noqdo gaalada iyo kufaarta mooyaane soo ma aragtid macnaha saxdaa bay ahlu sunnuhu u isticmaalaan amaa raafidadu maxay u isticmaalayaan waxay u isticmaalayaan laa walaa'a bicaliyin wa aali lbeyt yacnii lama xidhiidhin karo oo lama jeclaan karo cali iyo aalu beytka ilaa bibaraa'ati ilaa bilbaraa'ati min abi bakrin wa cumara wa saa'iri asaxaaba in laga beri noqdo abubakar iyo cumar iyo saxaabadii kale mooyaane soo ma aragti sidaasay iyagu waxa weeyaan markaa u haystaan markaa cid kasta oo tidhaahda abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saxaabadii fadligooda sheegtaa naasiba ayay waxa weeye u qabaan wuxuu idhi sheekhu walaa yalxaqu haleeli maayo ahla sunnati ahlu sunnaha ila smun waaxidun magaca keliya mooye wax kale haleeli maayo wayastaxiilu waxa mustaxiil ah oo aan suuragal ahayn an tajmacahum inay kulmiso haadihi lasmaa'u magacyadani magacyadan inay ahlu sunnaa kulmiso oy kanna yihiin keerna yihiin kan kalena yihiin suuragal waxa weeye ma aha waayo waxyaabahani waa waxyaabo mutanaaqid ah oo iska soo wada horjeeda marka ahlulbidaca weligood waa lagu yaqaanay magacyadan iyo naanaysahan xunxun ahlu sunnaha inay ku ganaan waxaanu shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la idhaha fatwa alxamawiya alkubraa aakhirkeeda kusoo rarayaa inuu kitaab ka alifay shaykhii shaaficiga ahaa ee la odhan jiray abu isxaaq ibraahim ibnu cuhmaan ibnu dirbaas almaarani alkurdi almisri ashaafici raximahu llah kitaab buu ka alifay naanaysaha noocana ee ahlubidacu ay soo shubaan kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa tanziihu shariicati can ilalqaabi shaniica tanziihu shariicati can ilalqaabi shaniica marka waxyaabaha halkan ay ku sheegeen ashaykh abu xaatim uu ku sheegay alimaam abu xaatim halkan waxyaabuhu ku sheegayo qaar kale ayuu halkaa ku soo aroorinayay waxaanay markaa salafku yidhaahdeen buu odhanayaa sheekh islaam raximahu llah wa hadihi calaamatu lirhi asaxiix waalmutaabacati taama waa calaamadda dhaxalka saxda ah iyo raacista rasuulka la raaco calayhi asalaatu wasalaam ee dhammayska tiran oo dee rasuulkaba dadkii weydaartay diintii uu ku baaqaayey ee rumayn waaye ka soo hor jeeday waxa weeye way dacaayadaynayeen waanay aflagaadaynayeen waxyaabahay ku sheegayeenna weliba waxyaabo mutan oo waxa weeye aan haddii allaba kuu roon yahay isqabanahayn ayay ahaayeen oo waxay ku sheegi jireen saaxir inuu yahay inna haada la saaxirun mubiin mar waxay ku sheegayeen inuu yahay masxuur mid la sixray in tattabicuuna ilaa rajulan masxuura markaa isma qabanayso ma qof saaxiro isagii fale lowaa haddana masxuuro mid la sixray waa saaxiriyo waa masxuur isqaban mayso mar waxay ku sheegayeen inuu majnuun yahay mar waxay ku sheegayeen inuu shaacir yahay mid gabayaaya mar waxay ku sheegayeen inuu kaahi yahay yaa faaliye dee waxyaabahaasoo dhammi waxa weeye iyo waxyaabaha kaley sheegan jireen isma qabanayaan waa waxyaabo markaa kala duwan oo mutanaaqida ah weeye magacyadanna waa sidii oo kale sidii markaa ambiyada iyo rususha loo dacaayadaynayey ayaa cidda dhaxalkoodii haysa ee sunnadoodii si dhammaystiran u raacdayna loo dacaayadaynayay oo kuwa sunnadaa khilaafsan ee ka hor jeedaa ay u dacaayadaynayaan u caayayaan ahlu sunnahana maxaa laga rabaa sidii waxa weeye ay ambiyadu u sabreen ay u adkaysteen inay u adkaystaan ayaa laga doonaya waxaasoo magacina ahlu sunnaha waxa weeye ma kulminayaan magaca keliya unbay leeyihin oo waa magaca xaqa tilmaamaya ahlu sunnati waaljamaaca أهل السنة والحديث أهل الحديث أهل الأثر أتباع الحديث أما أتباع الأثر السلفيون magacyadaasoo dhammaantood isku macnowuun ah oo isku macna iyo cid keliya wada tusaaya ayaa ahlu sunnuhu ay leeyihiin kuwani laakiin ma qabanayaan ya soomaaliduna way ka mahmaday tan oo kale waxay idhaahdeen midho nin aan cunin ma qabtaan ya midho nin aan cunin ma qabtaan bidacan kala duwani cid aan kuba jirin oon shaqo ku lahayn waxa weeye laguma dhajin karo kuwaasi waa kuwii hore kuwan imaka dambanaa dee intaa waxa weeye naanayso cusub bay la yimaadaan imaka wakhtiganaynu joogno qolada suufiyada la yidhaahdaa ahlu sunnaha maxay u yaqaanaan wahaabiyo iyagoo le wahaabiye haddaad aragto qof le wahaabiyo ya waxa weeye waa suufiye la soco suufiyadaa u yaqaano markaa magaca ahlu sunnaha ammaanna uga dhigi maayaane way ku ceebaynayaan mararka qaarna khaamisay idhahdaan khaamiso waa khaamisadii soo ma aragti qolyaha markaa ikhwaanka iyo furuucdooduna waxaa jira magacyo ee ahlu sunnaha ahlulxaq ay ku ceebeeyaan sida waxa weeye jaamiye iyo madkhaliye iyo salafiya jadiidiye iyo waxyaabaha la midka ah magacyada noocaas iyo naanaysaha xunxunina waxay ka yimaadaan ikhwaanka iyo furuucdooda kala duwan soo ma aragti weliba imaka kuwa innaga waddankeenna joogaa jadiidiyadaasi aada ugu dhagaan oo ay is idhaahdaan malaa waxaa la timaadeen wax weyn wax weynna ma aha magacaas waa magac baaila weeye wax isqabanayana maaha waa tasmiya mutanaaqida weeye salafiya jadiida waayo salafiya waxay sheegaysaa wax horreeyey jadiidana maxay sheegaysaa wax cusub soo maaha wax horreeyo qadiimahiyo wax cusub say isu qabanayaan bal adigu isqabadsii ya waxa weeye waa baailka lagu yaqaana tanaaqudka iyo isbaraanbarinta iyo iska hor imaanshaha ya xaquna waxa uu yahay ahlu sunnuhu jadiidna lama iman waxa weeyaan markaa magac kale oo loo nisbeeyeyna waxba yeeli maayo mar hadday xaqii ku sugan yihiin oo ay ku baaqayaan qaala abu muxamed abu muxamed wuxuu yidhi waa raawiga kitaabkee wa samictu waxaan maqlay abii aabbaha iyo wa abaa zurcata baan maqlay ya'muraani xaalay farayaan bihijraani ahli zayqi waalbidac in laga tago laga fogaado ahli zayqi dadka waxa weeye inxiraafka iyo leexsanaanta xaqa ay ka leexdeen u saaxiibka iyo walbidaci bidcooyinka oo wayuqallidaani adkaynaya fii daalika arrinka ashadda taqliidi adkaynta ugu daran waxa weeye ku adkaynaya wayunkiraani inkiraaya wadca alkutubi kutubta in la dejiyo oo la qoro bira'yi ra'yiga lagu qoro fii gayri aahaarin aahaarta iyadoo aan markaa loo cuskan masale muhiima ayaa halkan uu sheekhu ku soo arooriyey masaladaas waxa weeye alhijratu can ahli zayqi wاlbidac dadka ahlulbidaca in laga hijroodo la yskaga fogaado hajriguna wuxuu u qeybsamaa hajri wiqaa'i ah iyo hajri ta'diibi ah hajriga wiqaa'iga ahi waxa weeye qofkan caasiga ah ee macaasida iyo xumaanta walaaqanaya ama mubtadica ah waa in laga hijroodo la yskaga fogaado si sharkiisa la ysaga ilaaliyo ya marka waxaa soo gudagelaya ahlulbidaca inaan waxba laga dhigan inaan waxba laga dhagaysan inaan lala saaxiibin waxyaa inaan lala hadlin inaan la salaamin waxyaabahaasoo dhami kaasay soo gudagelaya muxuu qofku hajrigaa wiqaayigaa u samaynayaa si uu sharkooda iyo bidacooda iyo waxoodan isaga ilaaliyo oo uu uga badbaado ya nooca labaadna waa hajri ta'diibiya ciqaab baa looga dhigaya hajrigan qofkan lagu samaynayo waa lagu edbinaya kaasina had iyo jeer cidda suldada ku leh ama madaxda ha noqoto ama ardayda culimadooda ha noqoto ama waladka waalidkiisa ha noqoto cidda qofkan suldada kule buu ka yimaadaa ahlulcilmiga qaarkoodna kaa waxay idhaahdeen waxaa loo shardiyaa ama la eegayaa maslaxadda oo marka maslaxaddu ku jirtana waa la samaynayaa marka kalena la samayn maayo khulaasaduna waxay tahay sida labadan sheekh ay yidhaahdeen uu ka soo raray ardaygoodii ahlulcilmigii kalena waxa weeyaan markaa ahlu sunnaha ahaana ayuunbay markaa ku tageen oo dhammaantood ay qabeen aada iyo aada bay ahlulbidaca uga digi jireen ahlu zayqa uga digi jireen cidda bidaca iyo waxyaabaha markaa ku sugan ay uga digi jireen waxaanay markaa ku tacliilin jireen markay dadka ka tanfiirinayaan ee ka ereyayaan shubhooyinku inay yihiin kuwo khataafo ahoo dadka waxa weeye dhufsada oo dafa yaa quluubtuna ay tahay daciifa quluubtuna ay tahay daciifa waxaa laga yaabaa haddaad mubtadica dhegaysato amaad istiraa wax ka dhigo shubha uu kugu soo arooriyey inay ku beddashaba oo qofkaagii sunniga ahay markaa khuraafi bidci ah ka dhigto sidaa awgeed waxaynu halkaa ku dhaafaynaa kolle meelo kaleaynu insha allah kaga yar hadli doonaaye ha la yska ilaaliyo ahlubidaca si guud ahlubidca ha la yska ilaaliyo duruustooda waxa weeyaan markaa iyo casharaday dhigayaan ha la yska ilaaliyo ha laga fogaado sababtoo ah assalaamatu laa yucaadiluhaa shay inaad bad qabto oo aad ka bad qabto bidaca iyo waxyaabaha la midka iyo inxiraafka waxa weeye waa arrin aada iyo aada u weyn wa yunkiraani wadca alkutubi bira'yi fii gayri aathaar ra'yiga waxa weeye halkan ay markaa diidi jireen waa ra'yiga markaa madmuumka a weeye ra'yiga madmuumka a weeye sida ra'yiga ka hor imanaya nusuusta kitaabka iyo sunnada ka hor imanaya iyo ijmaaci waxa weeye saxaabada iyo salafka ra'yiga ka hor imanaayo wayanhayaani waxay reebi jireen can mujaalasati ahli lkalaami ahlulkalaamka in lala fadhiisto iyo wa can innadari in la eego fii kutubi lmutakalimiina qolada mutakalimiinta la idhaahdo kutubtooda in la eego wayaquulaani waxaanay odhan jireen laa yuflixu liibaani maayo saaxibu kalaamin qof waxa weeye kalaamu saaxiib ahi abadan weligii liibaani maayo laa yuflixu saaxibu kalaamin abadan sidaasi iyada abay odhan jireen mutakalimiintu sida uu ku tacriifinaya sheikh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin waa kuwan kutubta caqiidada iyo masaa'ilka ictiqaadka ku suga usuul iyagu ay isku soo kabkabeen oo ay kala soo baxeen caqliyadooda iyo waxa weeyaan markaa culimmadoodii ka horreysay waxay ka soo gaadheen iyagoon kitaab iyo sunnatoona u cuskanahay cilmiga kalaamkuna waa waxay kuwaasi soo darrisiiyeen ay la yimaadeen iyo jadalka iyo doodaa iyo waxa weye muqadimaadkaasi ay isku rakibeen ay la yimaadeen weeye oo wuxuu odhanayaa sheekh moxamed cilmu lkalaami huwa ma axdathahu lmutakalimuuna fii usuuli اddiini min ihbaati alcaqaa'idi biطuruqi alatii ibtakaruuha وأcraduu bha cma jaءa الkitaabu والsunaة bه وqad تanawcat cibaaraat الslف fi taxdiri can اlkalaami وأhlih lima yufضii ilayhi min الshubuhaati والshukuuk soo ma aragtid marka waa waxyaabahaasaa cilmu اlkalaam la yidhaahdaa ahlulkalaamkuna waa ku waxyaabaha la yimi ahlulbidaci aynu soo maraynana dhammaantood ahlukalaam weeye sida ashaacirada iyo maturiidiyada la yidhaahda iyo muctasile iyo jahmiye iyo waa ahlukalaam dhammaantood weeye waxaa markaa labada sheekhay yidhahdeen laa yuflixu saaxibu kalaamin abadan alimaamu axmedna waxaa laga soo raray inuu hadalkan oo kale yidhi wuxuu yidhi laa yuflixu saaxibu kalaamin abadan tabtaasuu isna yidhi alimaamu shaaficina wuxuu yidhi xukmii fii ahli lkalaami an yudarabuu biاljariidi waannicaal xukumka aan ku xukumayo ahlulkitaabka ahlulkalaamka xukmii fii ahli lkalaam waa an yudarabuu biاljariidi waannicaal in ulo ulaha timirta iyo waxa weeye kabaha lala dhaco wa yutaafa bihim fi lcashaa'iri waalqabaa'il oo dadka lala dhex qaado qabaa'ilka iyo xaafadaha iyo meelaha la lagu wareejiyo oo wa yuqaal la yidhaahdo hada jazaau man taraka alkitaaba waasuna wa aqbala calaa cilmi lkalaam oo la yidhaahdo kaasi waa abaalka qofka kitaabka iyo sunnada ka tegay ee cilmulkalaamka qaabila markaa salafku aada iyo aada ayay cilmulkalaamkana sidaa uga digeen maxaa la doonayaa aathaarta in la raacaa la doonaya kitaabka in la qabsadaa la doonaya sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam la qabsado iyaga aqoon loo yeesho dariiqii saxaabada iyo aathaartoodii iyo dariiqii salafka waxa weeye aqoon loo yeesho wadadaa qofku inuu maraa la doonaya inuu isagu iska fikfikiro oo wixii markaa caqligiisu u yeedhiyey uu iskaga dhaqmo ama waxa weeyaan uu riyoodu yidhaahdo waan riyooday oo waxaan iyo waxaanaan ku riyooday yaa dee looma baahna qaala abu muxamed abuu muxamed wuxuu yidhi oo raawiga ahi caalimkii cabdiraxmaan ibnu abi xaatim wa bihi aquulu wa bihi hadalkan iyo ictiqaadkan ayaan aquulu leeyahay ana aniguna aniguna sidanay labada caalim ee culimmadiisa ah ay yidhaahdeen a'immadii waddamada kala duwan joogay ee ahlu sunnahana ay ka soo rareen ee ay u ruxlaysteen ayaan leeyay caqiidadaasaan ana qabaa soo ma aragtid waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah alimaamu laalakaa'i kitaabkiisa eh, sharxu uct- sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca ayuu ku soo aroorinayaa act- ictiqaadkan dabadeetana aakhirkiisa wuxuu ku soo rarayaa qaala abu muxamed wabihi aquulu ana ana saasaan leeyahy waqaala abu caliy bnu xabashin almuqri'u wabihi aquulu abu cali bnu xabash almuqri sheekha uu ka warinaayo waxa weeyaan markaa na wuxuu yidhi isna anaa sidaasaan leeyahay yacnii sheekha ka warinaaya abu muxamed kitaabka ka warinayaana wuxuu yidhi isna wa bihi aquulu saasaan leeyahay waa sheekhaynu xagga hore kusoo sheegnay abu cali ibnu xabash almuqri wa qaala shaykhuna almud- eh, wa qaala shaykhuna ibnu lmudafar wa bihi aquul wuxuu yidhi laalakaa'i sheekhayagii ibnulmudafarna wuxuu yidhi waa sheekha isagiiyo een, abu caliga u dhaxeeya ee laalakaa'i uu ka warinayo wa bihi aquul anna isagaan leeyahay buu yidhi wa qaala shaykhuna yacni almusanif laalakaa'i baa loo jeedaa laalakaa'ina wuxuu yidhi wa bihi aquul ictiqaadkanaan anna leeyahay wa qaala durayhiihiyu durayhiihi oo waxa weeyaan markaa ka sii wariyeyna laalakaa'ina wuxuu ihi wa bihi aquul wa qaala shaykhuna asilafi sheekhii la odhan jiray markaa asilafi bikasri siin oo isna ka sii wariyeyna wuxuu ihi wa bihi naquul isaga ayaanu annaguna leenahay waxaana xaqiiqo ah qof kasta oo ictiqaadkiisu uu saxiix yahay iyo kullu salafi iyo kullu sunni wuxuu leeyahay wa bihi aquul soo ma aragtid sidaasaan ana idhan odhanayaa ayuu leeyahay waayo usuushii ictiqaadka ahlu sunnaha qeyb weyn oo ka mid a ayuu kitaabku waxa weeye koobsaday oo aynu ku soo aragnay halkaasaa kitaabkii waxa weeye inoogu dhammaaday ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu uga baryaynaa sheekha raawiga ahee soo wariyey iyo labada sheekha uu ka soo raray iyo culimmadii ka soo rartay iyo culimmadii kale ee islaamka inaga horreysaba inuu u dembi dhaafo una naxariisto darajooyinkoodana dallaco innaguna ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa sunnada iyo dariiqada saxiixa inuu inagu sugo ilaa aynu waxa weeye kala kulmayno oo aynu ka dhimanayno ilaahay subxaana wa tacaala saasaynu ka baryaynaa ee kitaabkiina halkaasuu inoogu dhammaaday waxaynu khamiista soo socota insha allah bilaabaynaa kitaabkii labaad oo ah sharxu sunna lilimaam almusani ayaa insha allahu tacaala soo diyaarsanaysaan ee fasaxna ma jiro waayo kutubtan dabadaynu isu gelinayn rabadaanna wayna haysaa subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk